الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ودرس كأني شرادة كم دروس أني نخبة الفكر قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق قيبه ولها قيبها حديثكم ee sida qiimaha leh iyo layaab kale uu sheekhu isu waasudhay uga hadlaya ayaynu ku dhex jirnay waana deriskeenii shanaad markaa wuxuu uhi sheekhu suma almarduudu xadiidkii daciifka ahaa ee la radiyey ee la celiyey imaa an yakuuna inuu yahay waxaa loo radiyey ee loo celiyey lisaqatin dhicid iyo maqnaansho uu raawi ka maqan yahay uu ka dhacay ow ama tacnin durid la duray oo la jarxiyey ruwaaddiisa mid ka mid ah fasaqadu haddaba saqadka iyo dhiciddaasi imaa an yakuuna inuu hada min mabaadii sanadi sanadka bilowgiisa min musanifin min tasarufi musanifin musanif weliba tasarufkiina uu ku yimaado ow ama min aakhirihi aakhirkiisa iyo xaggiisa dambe sanadka inuu ka dhaco bacdo taabiciyi taabiciga dabadii aw gayri daalika ama kaa kayrkii inuu ahaado falawalu haddaba kaa hore almucallaqu mucallaq ayaa la yidhaahdaa wathaani ka labaadna almursalu mursal baa la yidhaahdaa waxa uu leeyahay sheekhu xadiidkan marduudka ee la celiyey waa xadiidkii daciifka ahaaye sababtan loo radiyey ee loo celiyey ama loo daciifiyey waa laba sababood midkoodun mid weeyaane saqad iyo dhicid inay xagga isnaadka ka jirto oo ruwaaddii warinaysay mid iyo wax ka badani ay maqan yihiin oo saqad iyo dhaclaashiyaad jira sidaadkii dhex isagu jira raggii xadiidkan ama ruwaaddii warinaysay ayaa cidi maqanto ay dhacday ow tacnin ama yacni inuu noqdo durid la duray oo la jaraaxeeyey oo la dhaawacay ruwaaddiisa mid ka mid a horta waa labadaasuun xadiidkan marduudka waxa lagu radinaya lagu daciifinaya waa labadaas sababood mid un haddaba mid walba wuu inoo kala qaaday wuxuu dhi saqadku haddii uu yahay mabaadi'u sanadka sanadka bilowgiisan iyo masalan ninkan musanifka ah ee kitaabkale xaggiisan iyo mashaayikhdiisii iyo xaggan bilowgiisa hadduu yahay oo masalan musanifkan kitaabka alifay ayaa sidaa sameeyey waxba inuu musanif sameeyaa qayd maahae waa sida ugu qaalibsanuna xataa nin kaloo muxadisa baa samayn karaa nin kaloo muxadis oon musanif kitaabba ahayn ayaa samayn karaa kaasi waa mid oo markaa masala sheekhiisii buu jarayaa ama sheekhiisii iyo ilaa akhirihi ayuu jarayaa ama inuu yahay saqadkaasi iyo dhiciddaasi sanadka aakhirkiisa inuu yahay taabiciga weliba dabadii iyo inuu yahay labadaa aan sheegnay kayrkoodoo dhicid kale uu yahay oo masalan dhicidahan dhexda dhaca ee aan bilowgana ahayn xagga ugu dambaysee taabiciga dabadiina aan ahayn waa maqnaanshaha iyo dhicidda ay meelaha wax ka dhacaan haddaba wuxuu uhi ka ugu horreeya ee sanadka bilowgiisii uu go-an yahay waxaa la yidhahdaa mucallaq baa la yidhaahdaa mucallaqna waa ism mafcuulo min atacliiq oo waa shay shay callaqa shay-a bishay wuu sudhay baa la yidhaahdaa maadaama oo xadiidka dee sanadkiisii hore oo dhammi uu go-an yahay shay markaa dhulkii laga jaray oo meel sare markaa laga soo laalaadiyey oo kale ayuu ka dhigan yahay xagga istiraaxana waxay yidhaahdaan kaa la jaray bilowgii isnaadka mid ama laba walow ilaa aakhiri lisnaadba ha ahaatee xadiidkaa sanadkiisa bilowgiisa oo dhan la jaray ayaa la yidhaahdaa mucallaq waxaana dhacdaa in mararka qaarkood sanadka oo dhan la wada jaro oo la yidhaahdo qaala rasuulu llahi sala alla alay slam rasuulkii ilaahay baa yidhi oo ama ciddii kale markaa kaba dambaysay hadalka loo tirinaya loo tiriyo in sanadkii oo dhan la wada jaro iyadoon loo tirinay hadalka ciddii tidhi iyaduna waa mid in sanadkii oo dhan la jaro saxaabiga mooyaane in sanadkii oo dhan la jaro saxaabiga iyo taabiciga mooyaane inuu ciddii markaa uga warantay jaro oo uu ciddii markaa ka sarraysay u gudbiyo horta mucallaqu waa suurooyinkaas ayuu leeyahay xukunka xadiidka mucallaqaahina waa daciif leannahu wuxuu waaye shardi shuruuddii lagu aqbalayey ka mid ahoo itisaalu sanad sanadku inuu xidhiidho ahoo dee raawi ama inka badan baa ka maqan inagoon ogeyna kaa maqan ee la jaray xaaladiisu waxay tahay waxaana yidhaahdeen markaasi waxa weeye marka mucallaqu kitaab aan mu'alifkiisu sixo shardin inuu ku jiro ama uu shardistay baynu oofinin haddiise la helo mucallaqa kitaab uu imaamka alifay sixa islaazimiyey sida saxiixayn oo kale ayaga waxay dhahdeen mucallaqaadoodu xukun khaasa bay leeyihiin oo waxay yidhahdeen masalan in la helo isagoo meel mucallaqku ayuu meel kale oo kitaabkaana mawsuulku yahay uu xidhiidhsan yahay kaa isaga dee hadal kuma jiro waana sida ay u badan yihiin mucallaqaadda ee bukhaari iyo isagoo mucallaqa un mooye ayaa lagu hayaayo isagoo xidhiidhsan meel kale laguma hayo kaana laba qaybood bay u qaybiyeenoo bisiiqati aljasmi inuu markaa dee ku wariyo uu leeyahay qaala wuxuu ihi sia rawaa sidaas u wariyay dakana sidaas uu sheegay xagka markaa taa waxaa laga faa'iidaysanayaa ansixid ciddan lagu tacliiqinay le saasay tahay ee ka ansaxday inkastoo ciddan la muujiyey dee mid shardi saxiix markaa lina wuu ka mid yahay mid kaleoo aan markaa shardigiisa hayna ka mid yahay mid xasan iyo mid daciifa uu noqon karo in siiqatu tamriid lagu wariyaana waa midoo masalan ruwiya iyo yurwaa iyo yudkaru iyo yuqaalu markaa sixa iyo dacfi midnaba taa lagama faa'iise mid saxiixana wuu yeeshaa midaan saxiixan mid xasan iyo daciifba markaa wuu yeeshaa markaa mucallaqu waa kaasun markaa loo tiirinayo yacni ama saxaabigii amaba markaa ciddii ka daaya ama rasuulka ayaa loo tiriyay oo sanadka qaybtiisii oo hore o dhan ayaa go-an kaasi waa mid oo mucallaq baa la yidhaahdaa wuxuuna yidhi ka labaad ee aakhirkiisa uu ka dhacay taabiciga dabadii isaga waxaa la yidhaha mursal mursalna waa is mafcuulo min alirsaal buu ka yimi arsala shay-a bimacnaa wuu sii daayey oo wuu diray xagga istilaaxana mursal maa rafacahu taabiciyu ila anabiyi waxaa la yidhaha wuxuu taabici u kor yeelay nebiga sala allahu calayh wasalam ayaa la yidhaahdaa cudaa qaar baa yidhi maya wuxuu ku gaar yahay wixii taabiciinta kuwooda waaweynay ay nebiga u kor yeelaan ee kuwooda yaryari wixii ay kor yeelaani munqatic buu noqdaa taabiciintuna kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar bay u qaybsamaanoo kuwo waaweyn waxaa loo yaqaanaa kuwii saxaabada badan la kulmay ee cilmiga inta badan saxaabada ka qaatay waxaa la yidhahdaa kuwo waaweyn baa laama taabici kabiira baa la yidhahdaa kan cilmiga isagu wax yar taabiciin saxaabada ka qaatay ama wax yaroo saxaabadaa la kulmay kaana sagiir baa la yidhaahdaa markaa haddii uu taabici kor yeelay mid weyn ama mid yar ha adee uu leeyahay qaala rasuullahi kadaa rasuulka ilaahay baa saa yidhi ama fa fucila bixadrati kadaa nebigoo jooga waxaa la sameeyey oo facala kadaa waxaasu sameeyey waxaa la yidhaahdaa mursal baa la yidhaahdaa xukunkiisana dee qismulmarduudkii ayuu ka mid yahay maxaa yeelay waxa laga jaahil yahay oo aan la garanayni ciddan go-an waxaa dhici karta inuu saxaabi yahay waxaa dhici karta inuu taabici yahay hadduu taabici yahay taabicigaasi inuu daciif yahay baa dhici karta inuu hiqa yahayna waa dhici kartaa haddii uu saxaabi yahay ayana ixtimaalkii waa halkeediio inuu saxaabi kale ka qaatay waa suurtagal inuu taabici kale ka qaatayna waa suurtagal oo dee saxaabadu taabici way ka wariyaan taabicigaasaa markaa haddana inuu markaa daciif yahay iyo in kale ayaan la ogeyn xagga xujaysigiisa in xadiidka mursalkaa la xujaysanayo ilaa saddex qowl baa ku jiro a'immada in badan oo ka mid ah abu xaniife iyo maalig iyo imaamu axmed iyo riwaayasa laga warinayo mursalku waa saxiix bay yidhahdeen waa la xujaystaa waxaana markaas la soo sheegay inay taabiciintu dhammaantood aqbali jireen markaa mursalka oo aan ciddii day jirin waxaanay leeyihiin maadaama uu raawigani uu yahay qof caadila aamusyanuu ka aamusay kii uu ka warinayey isagoo waxaan laga warinayay inuu sharci caami ka dhalanayo isagiina qof lagu kalsoon yahay wuxuu keenayaa jasmin la jasmiye kan laga aamusay cadaaladdiisa markaa ka aamuskiisu isagoo ka warramay oo kale ka dhigan tahay welibana dee waa quruundii mufadalada ahaydee khayrukum qarnii uma aladiina yaluunhum uma aladiina yaluunuhum muxadisiinta in badan oo ka mid iyo in badan oo fuqahada ka mid iyo asxaabuulusuul waxay ku tegeen iyaguna mursalku inuu daciif yahay oon la xujaysanaynin markaa zuuri iyo maalig iyo awsaaci iyo shaafici iyo axmed maxamed iyobaa markaa xaakim markaasuu ka wariyay iyo saciid ibnu musayib iyo waana sida aan sheegnay cilladan loo radinayaa waxa weeye dee raawigan meesha ka maqan ee taabiciga ka dambeeya ayaan la garanaynin saxaabi inuu yahay waa muxtamal taabici inuu yahay waa suurtagal taabicigaas inuu daciif noqdo waa la hadduu saxaabi yahayna inuu taabici ka qaatay waa dhici kartaa imaamu shaafici ayaa isagu yar dhexdhexaysay oo isagu afar shardi ayuu ku aqbalaayoo saddex kan mursilkaa loo shardinayo iyo hal shardi oo loo shardinayo xadiidka oo masala wuxuu leeyahay ninkan irsaalinaya waa inuu taabiciinta kuwooda waaweyn yahay waa in hadduu magacaabo ciddanuu ka irsaalinayana inta badan waa inuu cid siqaa magacaabaa oo nin markaa ducafo wax ka irsaaliyo waa inaanu ahayn hadday la wadaagaan dadkii xufaadda ahaayee la aaminsanaana waa inaanay khilaafaynin waana in xadiidka laga wariyo wej kale oo musnada waa in laga wariyo ama waa in wej kale oo mursala lagu wariyo laakiinuu irsaalinayo cid cilmiga ka qaadatay mursalkaa ole raggiisa kuwa aan ahayn ama waa inuu waafaqaa qowl saxaabi ama waa inay sida uu muqtadihiisu yahay iyo wuxuu keensanayo ahlu cilmiga intooda badani waa inay fatwoodaan shuruuddaas ayuu markaas u xidhay mursal markaynu ka hadlayno mursalu saxaabi baa isaguna jira mursalu saxaabi waxa weeye waa waxaa saxaabigu uu ka warramo ee hadalkii rasuulka ah ama ficilkiisii ah taasoo aanu saxaabigaasi ka maqlin arkinna oo dee da'diisaa yarayd ama islaamnimadiisaa dambaysay ama waa maqnaaba oo masalan iminka xadiidkan hadiyo gorele bukhaariga iyo ugu horreeya kutubta loogu horraysiiyo awalu maa budi'a rasuula sal sl min alwaxyi alru'ya saalixa caaisha ay warinayso dee waa mursalu saxaabi leanno caaisha qisadaas iyo xilligaa may jirin macnaha may jooginoo dee nebigu markaa ma qabino xilli hore ayay ahayd jumhuur lfuqahaa ummana waa isku waafaqsan yihi mursal saxaabi inuu yahay maqbuul inuu yahay marka wuxuu sheekhu yidhi uma almarduudu xadiidka marduudkee la radiyey la celiye daciifkaay ima an yakuuna inuu ahaado sababtaa radintu lisakatin ama lisakatin dhicid ay ruwaaddii cidi dhacdoy ka maqan tahay ow dacnin ama durid la duray ruwaaddiisii wasakadu ima an yakuuna inuu ahaado min maadii sanadi sanadka bilowgiisa inuu yahay min musanifin min tasarufi musanifin musanif tasarufkiina uu ka yimi ama muxadisna waa ka iman karaa baanuhi ow min aakhirihi ama aakhirkiisa iyo xaggiisa daba bacdo taabiciyi taabiciga dabadiya inuu yahay aw gayri dalika ama kaa kayrkii falwalu ka hore almucallaqu mucallaq baa la yidhaahdaa wathaani ka labaadna almursalu mursal ayaa la yidhaahdaa wathaalidu ka saddexaad in kaana biisnayni fasaacidan haddii uu yahay dhiciddaasi laba iyo wax ka badanoo maca tawaali xiriir la jirhkeeda fahuwa almucdalu mucdal baa la yidhaahdaa wa ilaa haddii kale falmunqaticu munqatic baa la yidhaahdaa wuxuu sheekhu ina yidhi inuu mabaadii sanad ciddu tahay iyoynay akhirkiisoo bacda taabici tahay aw hayri daalika aw hayri daalikadii weeye in dhiciddaasi isnaadka xadiidka dhacday aanay awalkiisa iyo bilowga sanadka ahayn aakhirkiisa bacda saxaabina aanay ahayn ee dhexdiisa ay dhacdo marka ay dhexda haddaba waxaan maqani uu yahay haddii ay laba iyo wax ka badan ay yihiin xidhiidhsan yihiinna xadiidkaa waxaa loo yaqaanaa mucdal baa loo yaqaanaa mucdalna min alicdaal ayuu ka yimi oo arigu markuu adkaado ama icdaal waa adkayn acdala bi alamru waa igu adkaaday wax kastoo adag mucdal ayaa la yidhaahdaa istilaaxaanna waxaa la yidhaha xadiidka uu ka maqan yahay sanadkiisa laba iyo wax ka badan weliba si xidhiidhsan le'anno waxay yidhaahdeen mar hadduu raawigani riday laba ka mida ruwaaddiisa iyo wax ka badan dee ciddii doonaysay inay garato xaaladda xadiidkan oo ama inuu yani xadiid dee daciifa yahay xadiid maqbuula ama marduuda inuu yahay oo ruwaaddiisa markaa uu ka ogaan lahaa jarxi ama tacdiil ayuu markaa majaalkiibuu ka cidhiidhiyey ama waa ka cadilay oo dee si lagu ogaado ayaan jirin masalan waxay tusaalehaan u soo qaataan isagoo dee mawsuulana iyadoo la helay haddana tusaale ahaan xadiidka imaamu maalik uu leeyahay waxaa soo gaaray abu hurayre inuu yidhi lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuhu bilmacruufi walaa yukallafu min alcamali ilaa maa yutiiq mamluuga waxa u sugnaaday addoonkaa la leeyahay raashinkiisa iyo aradbeelkiisa usa macruufu bay u sugnaatay camalkana wuxuu qabanaya unbaa lagu kelif wuxuu karaya unbaa lagu kelifayaa markaa laba raawi baa abu hurayre iyo maalig u dhexeeyo maxamed bin cajlaan iyo aabihi ayaa u dhexeeya markaa xukunka xadiidka mucdalkaahina waa daciif oo lama xujaysto oo dee mursalkii waa ka daran yahay oo waa ka xun yahay waayo saaqidkii saadkiisa ka dhacay ayaa markaa tacaduday oo tiroobay markaa mucallaq iyo munqatica iyaba waa ka sii daran yahay wa ilaa haddii kale oo bimacnaa laba xidhiidhsan aanay ahayn saqadku waa laba iyo wax ka sii badan mase xidhiidhsanaa kaa munqaic baa la yidhaahdaa munqaicna waa ismu faacilo waa min alinqiaac waa go-id xagga istilaaxana waxaa la yidhaha waa xadiidka aan sanadkiisu xodhisanay wejiguu doonaba inqidaaciisu ha ahaadee ama awala sanad haada ama aakhira sanad haada ama dhexda haado wakulu maa lam yatasil bixaalin isnaaduhu munqaicu lawsaali waa kii markaa inagu soo yidhi bayquuniyadu waa wixii ay ka dhacaynaysaa gidiisa ha raawi iyo wax ka badani ayay culimmada qaarkood yidhaahdeen meel wax ka badan xadiidka munqaica ahi waa xadiid isaguna daciif oo aan la xujaysanaynin maxaa yeelay shardi ka mida shuruudii qabuulka oo itisaalu sanada ayaa meesha ka maqan wuxuu haddaba wasaalidu kastaxadin kaana bisnayni haddii laba saqadka iyo dhiciddaasi hadday laba yihiin iyo fasaacida wax kaba sii badanoo macata wali xidhiidla jirhkeeda fawalmucdaru baa la yidhahda wailaa haddii kale falmunqaicu munqaic baa la yidhaahdaa uma qad yakuunu waxaa la arkaa inuu noqdo inqidaacaasi waadixan mid cad aw khafiyan mid qarsoon falawalu ka hore yudraku waxaa lagu haleelaayo lagu gartaa bicadami taraaqii kulan la'aan wa min hama halkaasa ixtiija waxaa loo baahday ila taariikhi taariikhdii ayaa loo baahday wathaaniya alka labaadna almudallasu mudallas weeye wayaridu waxaanu ku soo arooraa mudallasku bisiiqati buu ku soo arooraa taxtamilu luqiya kulan ixtimaalaysa kacan iyo waqaalaba weeye wakada almursalu lkhafiyu mursiga qarsoon oo min mucaasirin mucaasirkaaday lam yalqaa aan la kulmin na isaguna waa la mid waxau sheekhu leeyahay saqadkaa haddaba isnaadka ka dhacay laba qaybood buu u qaybsamayaa midi waa saqad waadix ama jeliyah oo muuqda oo yacnii cidda adnaa cinaaya xadiidka iyo culumdiisa iyo rijaashiisa aqoon iyo cinaayo ule baa garanaysaa waa dee qaybahan aynu soo marnay irsaalkan iyo tacliiqan iyo icdaalkan iyo inqitaacan iyo noocyadaa waxaa la yidhaahdaa dee waa saqad waadixa ama jeliya baa la yidhaahdaa waxaana lagu gartaa noocaa dee waxaan kulmin raawiga iyo sheekhiisa isku casriba ma aha mar haddaanay isku casriba ahayn oonay isba soo gaadhin oo imaamu shaafici oo laba boqol iyo afartii dhintay ayaa dee mid laga yaabo laba boqol iyo kontonkii ama labaatankii ama soddonkii inuu dhashiba wax ka warinaya markaa inaanay dee shaqo isku lahayn oo aanay kulmin ayaa la arkayaa ama waa soo gaadho isku casri bay ahaayeen laakiin may kulmin halkaas baa wuxuu leeyahay waxaa looga baahday taariikhda taariikhda hadda uu sheegayaa waxa weeye waa mawaaliidan xilliya taariikhda ka hadlaysa xilliyaday ruwaadu dhasheen iyo xilliyaday dhinteen rixladooda iyo dalabkooda intay ku xilligay ku jireen cidda ay la kulmeen dee waa halkaasaa looga baahday oo taasaa markaa la sameeyey markaasaa raawi kasta xilligu dhashay iyo xilligu dhintay xilligu dalabka iyo cilmiga rixladiisa ku jiray meelaha uu rixladaa ka sameeyey waxyaalo badan ayaana markaa ka soo baxay oo qolyo fara badan ayaa ku fadeexoobay oo sheegtay inay sheekhiyaal wax ka wariyeen imaamulxaakim ayaa wuxuu misaal ahaan u soo qaataa abu jacfar alkushi nin la yidhaahdo ayaa noo soo galay buu yidhi markaase cabdi bnu xumayd ayuu inuu wax ka warinayo sheegay markaasaan waxaan weydiiyey buuhi xilliguu dhashay markaase wuxuu hi laba boqol iyo lixdii hijrada ayaan dhashay dabeetana asxaabteedii baan ku ihi buu ihi ninkani cabdi binu xumayd wuxuu wax ka maqlay intuu geeriyooday saddex iyo toban sano kadib ninkaa uu leeyahy waxbaan ka maqlay yacni saddex iyo toban sano geeridiisii kadib buu dhashay waxaanu leeyahy waxbuu ka maqlay marka halkaasaa looga baahday taariikhda markaa kaa waxaa la yidhahdaa markuu sidaa yahay uu sidaa u cad yahay ee raawigeeni kanuu ka warinaya aanu laba tacaasurin lana kulmin ama isu casri wehana aanu la kulmin waxaa la yidhaahdaa khafi baa waadix baa la ama jeli baa la yidhaahdaa kan labaad ee khafigaahi ee qarsooni ee ka qarsoomaya in badan oo dadkan cilmiga yacni ku dhex jiraah ee a'immada xudaaqda ah ee dee muطalliciinta ah ee daalacday duruqda xadiidka iyo cilashiisa kuwaa mooyaane cid kale aanay ogaan karin isaguna waa laba qaybood waa mudallas iyo mursalu lkhafi ayaa la yidhaahdaa mudallas waa ism mafcuulo min addalas dee waa kaa la qariyey dalaskana waxaa la yidhahaa dulmada iyo madowga waxaa kaloo yidhaahdaan ceebta ay silcadan iyo waxaan la iibsanayaa leedahay oo laga qariyo qofkii iibsanayey ayaa tadliiska la yidhaahdaa xagga isilaaxana dee waa kaa ceebtiisii la qariyey ee wej loo qariyey la moodsiinayo inaan wax eeba lahayn oo waxaa lagu magacay markuu wejgii sawaabka ahaa ka qariyey raawigani cidda xadiidka isul taagtay arrinkiisii wuu madoobeeyo wuu daboolay oo meel madow ayuu geliyey tadliiska waynu soo marnay oo bayquniyadii labaynu ku soo marnay ilaa shanna culimmadu way ka dhigaanoo tadliisu lisnaad iyo tadliisu tasfiya iyo tadliisu lqaطci iyo tadliisu lcadfi iyo tadliisu shuyuukh hadda kanuu inooga hadlaya waa tadliis lisnaad waa inuu ninkan muxadidkaahi ka wariyo ciduu la kulmay wax aanu ka maqlin ayuu ka warinayaa isagoo moodsiinaya inuu ka maqlay waxaanu weliba ku warinayaa lafdi ixtibaalaya maqal iyo kayrkiiba qaala fulaanun hebel wuxuu yidhi buu leeyahy ama can fulaanin hebel waxaa laga sheegay waxaanu moodsiya inuu ka maqlay kaas ayaa mudallas la yidhaahdaa waxaana la og yahay inaanu markaas la kulmin inaanu waxaan ka maqal baa la og yahay kulan maaha inaanu ka maqal ayaa la og yahay laakiin odrhan maayo samictu fulaan iyo xadathani iyo akhbarani iyo ma odhanayo cid aanu ka maqlin leannu kadaab buu noqonayaa markaa waxaanaynu idhi ciduu markaas ka maqlay ciduu la kulmay yacni waxaa dhici karta inaanu waxbaba ka maqal ama laakiin kanuu hadda ka warinaya axaadiis aan ahayn buu ka maqlay marka hadda qaybtu inooga hadlaya waa tadliiskaas oo tadliisu lisnaad ayaa la yidhaahdaa tadliisyada kale insha allahu tacaala halkeedaynu ku gaari doonaa waana shay xukunka makruuha oo culimmadu in badan nacaayeen oo sidaynu bayquniyadiiba ku soo gray shucba ayaa aada u caayey wuxuu hi tadliisku waa akhulkadib inaad zinaysaamaana laykir gacan ba xaggayga inaad tadliis sameeyo marka waxyaalaha markaa ku xambaaray inuu tadliiskaa sameeyo waxaa ka mid a sheekhan masalan masalan ciddii u dhaxaysay ayuu dee meesha ka saaraya markaa ila markanuu cid aanu id cid uu la kulmay laakiin waxaanu ka maqal uu ka warinayo waxa uu meesha ka saarayaa ciddii uu ka maqlay ee ninkan udhexaysay buu meesha ka saarayaa marka waxaa laga yaabaa aqraada ku xambaaraysa inuu sheekhan la qarinayo daciif yahay saa daraaddeed u qarinayo waxaa dhici karta inuu yahay mid yar isaguna ka wen yahay oo dabeetana kaa yar inuu wax ka warinayo waxoogay ka santaagayo waxaa dhici karta inuu markaa sanadku inuu caali noqdo oo kale inuu udhigayo ujeeddooyinkaa iyo qaar kale oo fara badan ayaa ku xambaaraa dabaqaad bay u sameeyaan mudalisiinta nimankaa sameeyo qaar wax yar yar uun sameeya iyo qaar a'immadu markaa tadliiskiisa iska qaatay oo sida thawri oo kale iyo ama aan cid hiqaa mooye ka tadliisinin sida ibnu cuyayna oo kale iyo mid tadliiska badsada isagoo hiqa ah mid ducafo iyo majaahiilun isagu markaa meesha tadliisiya mid arrimo kale oon tadliis ahayn baa iyadana lagu haysto qaybahaas ayay markaas u qaybiyaan markaa kuwan ayagu wax yarun tadliisiye aimo ama aimadu tadliiskooda markaas ay aqbaleen waa la aqbalaa markaas cancanadooda haddaanay taxdiid caddaynin waa la aqbalaa qolyahan iyagu ducafada iyo majaahiisha markaa iyagu tadliisiya xadiidkooda xataa lama aqbalo hadday simaac iyo maqal xataa hadday caddeeyaan waxaanay dooranayaan culimmada in badani haddii asaynu soo marnay uu taxdiid caddeeyo hadduu mudallis yahay oo cancano la yimaado oo can fulanin iyo uu yidhahda qaala fulan iyo ana fulanin iyo inaan la aqbalaynin itisaalna aan lagu xambaaraynin laakiin haddii uu caddeeyo inuu markaa ka maqlay amaba inuu isagu warramay hadduu caddeeyo ila ninkii waana nin siqaahoo dee lagu kalsoon yahay oo been ma sheegi karay hadduu beenaalay dee mawduucdu xadiidkiisu noqonaya waa la aqbalaya markaa midna wuxuuna yidhi wakada almursalu lkhafiyu mursalka khafiga ayaa isaguna lamid ahoo min mucaasirin mucaasir maruu ka warinaya lam yalqa aanu la kulmin mucaasir aanu la kulmin ayuu ka warinayaa bal hadda u fiirso yacnii mudallaska iyo mursalulkhafiga waxa u dhaxeeya tadliisku wuxuu gaar ku yahay cid uu la kulmay oo la og yahay inuu la kulmay ayaa wuxuu ka warinayaa waxaanu ka maqlin kaasi waa tadliisulisnaadkii hadduuse isku casri ay ahaayeen inuu la kulmayna aan la ogayn mursalulkhafi baa la yidhaahdaa wakadaa isaguna waxaa la mid ah almursalulkhafiyu baa la mida oo isaguna noqonaya yacnii kaas uu saqadkii ama inqitaaci markaa khafiga uu yahay mursalu khafigaasaa la mid oo min mucaasirin miday la caasiray oo isku casri ahayn buu ka warinayaa oo lam yalqa aanu la kulmin ayuu wax ka warinayaa haddaa wuxuu sheekhu i uma qad yakuunu inuu noqdaa la arka waadixan saqadkaa iyo dhacashi mid cad aw khafiyan ama mid qarsoon falawalu kore yudraku waxaa lagu haleelay oo lagu ogaadaa bicadami talaaqii kulan la'aan aanay kulmin raawigan iyo cidda uu ka warinayaa wa min hama halkaasaa uxtiija waxaa loo baahday ila taariikhi taariikhda halkaas ayaa looga baahday markii la ogaaday cid inay kala warinayaan cid aanay kulmin ayaa taariikhdii oo dhalashadii ruwaadda iyo dhimashadoodii ah iyo rixladoodii iyo dalabkoodii taariikhdeedii baa loo baahday wathaanii ka labaad ee isaguna dhicidda khafigaahi almudallasu mudallas baa la yidhaha wayaridu mudallas wuxuu ku soo arooraa bisiiqatin buu ku soo arooraa taxtamilu ixtimaalaysaa alluqana waa la odhan karaa alluqiyana waa la odhan karaa kulan inay kan mudalliska ah iyo kan u tiirinayaa inay kulmeen siiqa ixtimaalaysoo suurtagala buu ku leeya kacan iyo waqaalo weeye hadduu laakiin isagoo aan la kulmin ee aan ka maqlin hadduu yidhaahdo samictu amade kadaab buu noqonayaa wakada almursalu lkhafiyu baa isaguna la mida min mucaasirin mid la caasiray kan wax ka warinayo laakiin lam yalqa aan la kulmin taa intaasuu inooga baxay wuxuu uhi uma dacanu haddaba durida raawigu imaa an yakuuna in noqdo likadibi raawi raawiga beentiisa in loo duray ow tuhmatii bidaalika ama isagoo lagu tuunsan yahay been ow fuxshi kaladihi ama qaladkiisii oo xun ow kaflatihi ama kafladiisiiyo mooyintiisa ayaa loo duray ow fisqihi ama faasiqnimadiisa ayaa loo duray ow wahmihi ama wahmigiisiiyo isboodsiiskiisa loo duray ow mukhaalafatihi ama khilaafidiisa ayaa loo duray oo siqaadii khilaafayo ow jahalatihi ama jahaalo laga jaadiyo la garanaynin ow bidcatihi ama bidco markaas uu leeyaho ku sugan ow suui xifdihi ama xifdigiisa oo xun waa tobankaa markuu inooga soo baxay laba sababood baa lagu radiyaa saqad iyo dacni isagu inama odhanin saqadkii iyo qaybihiisii wuu inooga soo baxay halkana wuxuu inooga gelayaa qaybtii labaad oo dacnigii ah dacnigu dee waa wareemidii ayaa la yidhaahdaa waxaana la yidhaha jarxu raawi bilisaani watakalumu fiihi min naaxiyati cadaalatihi wa diinihi wa min naaxiyati dabdihi wa xifdihi wa tayqudihi waa raawiga oo carabka dee lagu dhaawaco iyo iyadoo looga hadlo xagga cadaaladiisa iyo diintiisa xagga dabdigiisa iyo xifdigiisa iyo baraarugiisa iyo soo jeedkiisa oo looga hadlo ayaa la yidhahaa dacni culimmaduna waxay sheegeen ka hadalkaa laga hadlayaa ruwaadaas inaanay kiiba almuxarama ahayn ama jaa'isa inay tahay culimmaduna ku ijmaacsan yihiin waayo dee waxaa lagu ilaalinayaa shareecadii baa lagu ilaalinaya oo xadiidkii saxiixa nebi maxamed ka sugnaaday iyo kii aan ka sugnaanin baa lagu kala ilaalinayaa in carabka markaa layskaga sii daayo oo baahila-aan layskaga jarxiyaana ma bannaano ee daruura sharciya ayaa keentay dee qaacidadii fiqyadayna waxayd wixii daruuro u banaaday tuqadaru biqadariha maa jaaza lidaruurati tuqadaru biqadariha wixii daruuro u banaaday qadarkeeda ayuunbaa lagu qadaraa markaa jarxi fowqa alcaada ma bannaana weliba waxa iska leh dee culimmada markaas cabsida iyo cilmiga iyo xalaalmirashada iyo runta ku sifaysan ee weliba tacasub na ka dheer asbaabuljarxi wa tasgiyana dee si fiican u yaqaanaa maahaynu markaa mid waliba dadka markaa iska duro markaasu iskaga weeraro un haddaba qaybahanuu inoo sheegay ee tobankaahi ee lagu duro laba dhinac ayay ka qaybsamayaan qaybi waxay u noqonaysaa xagga cadaaladda qaybina waxay u noqonaysaa xagga dabdiga iyo qabashada shan ka midahi dacnigani wuxuu kaga laga durayaa xagga cadaaladda waa kadibka iminka beenta iyo atuhma bilkadib iyo fisqiga iyo bidcada iyo jahaalada shantaa waxaa laga duraya xaggii cadaaladda shanna waxaa lagaga durayaa xaggii dabdiga iyo qabashada oo waa fuxshul qaladka iyo khaflada iyo mukhaalafatu hiqaad iyo wahmiga iyo suul xifdi shantaasina waxa weeye waa xagga dabdiga haddaba sheekhu inoomuu kala saarinoo labadii qaybood inoomu kala saarinoo qaybtii xagga cadaaladda la xidhiidhay duridii xagga cadaaladdana gaar inoogumu dhigin duridii xagga dabdigana gaar inooma dhigin laakiin si kale ayuu isagu u dhigayo isu dhexgeliyeyoo midba midkuu ka daran yahay ayuu sarraysiyey ka ugu daran buu sarraysiyey kii kuxigay kii kuxigay sidaasuu u daadejiyey waxaa dhaha atadali min alaclaa ila aladnaa ayuu sameeyey haddaba ka u horeeyaa ee lagu dacniyo raawiga waa alkadib waa been kadibna maxaa la yidhaahdaa inuu qofku ka warramo shay sidii uu ahaa khilaafsan camdina waa noqon kartaa sahwina waa noqon kartaa kadibku rasuulka ilaahay in lagu been sheegana culimmada muslimiintu waxay isu waafaqsanyay inay xaaraan tahay dembiyada waaweynna ka mid tahay waayo nebi maxamed wuxuu yidhi qofka igu been abuurtaa naarta halikuu ka gelayo ha ka diyaarsado waayo been abuursha nebi maxamed lagu been abuurto sharci baa kale markaa nebi maxamed baa waxaa yidhi aanu odhani dee sharci iyo diin baa ka dhalanaysaa markaa midi waxa weeye waa kadibka iyo beenta oo markaa raawigii ka warinayo nebi maxamed waxaanu odhanay isagoo u baleerayaa kaa kadib ayaa la yidhaahdaa riwaayadiisana markaas lama oggola xataa hadduu toobad keeno culimo fara badan baa tiri la aqbali maayo wejiga labaadna waa atu'ma bilkadib ow tuumatii bidaalika buuhi iyadoo lagu tuumo beentii laba qaybood baanay taa ku sheegeenoo tuhmadu waa raawiga oo macnaha asalkeeda itahamtuhu macnaha runtiisa ayaan ka shakiyey weeye inuu run sheegayo taana waxay yidhaahdeen laba weje ayuu ku macneeyey waa ta horta macruufkee la yaqaanee waa qof hadalkiisan caadigaa been lagu yaqaano laakiin xadiidka nabowiga inuu ku been sheegayo aanay sugnaanin taa waxay leeyihiin mar haddaabuu sheekadiisii caadiga ahayd been ku sheegay inuu xadiidka uusan rasuulka ka sheegayna ku been sheegaana lagama aamin aha taasi waa mid midda kale wuxuu alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay haddii xadiidka ninkan un laga wariyey qawaaciddii macluumka ahaydna uu khilaafsan yahay tuhmaad markaa waxaa soo baxaysa raawigii in lagu tuhmay inuu been yahay markaa ow tuhmatihi bidalikana waa kaa wejiga saddexaadna fuxshu qalad ow fuxshu qaladihi qaladkiisii oo xumaada khalida waa qaldamay yacni marka uu qalad iyo gef ku dhaca ayaa la yidhaahdaa ee uu wejkii sawaabka ahaa gefo ee uu seego fuxshul qaladna waa xumaantiisa iyo farabadishada shay kasta oo xadkiisa dhaafa faaxish baa la yidhaahdaa masala fuxshulqaladna maxaa la odhanayaa qaladkan raawigu waa inuu sawaabkiisa ka badaya ama ay siban yihiin laakiin hadduu dee qalad yaroo marmar ka dhaca un hadduu yahay waxba ma raadiyo waayo insaan qalad iyo ilow kama badbaado haddii qaladkiisuu batana xadiidkiisa waa laga tegayaa hadduu laakiin wax marmar un dhaca yahayna bini aadmi kama khaali noqdo kasha afraadna waa alghafla waa moogaan hafala cani shay bimacnaa dhug uma laha hafaltu shaya markaad khariso ayaa la yidhaahdaa xagga islaaxna waxaa la yidhahaa shayga oo baalkan qofka ka maqnaado aanu xasuusanin ayaa la yidhaahdaa khaflada waxyaalo badan baana raawiga ku keen weliba khaflada lafdeedu dee in kasre lagu qaydaa wanaagsan leannu mujarad lkhafla dacni ma noqoto mararka qaarkood dee khafla waa ku yar dhici kartaa markaa dee waxaa dhici kartaa inuu dee xadiidkiiba iska mashquuliyo zuhd iyo cibaado iskaga mashquuliyo khafladu way kaga timaadaa oo nin la daciifinaya ad arkaysa dee xagga zuhdiga iyo xagga cibaadada halka ugu sarraysa ka maraya inaanu gara aqoonba ulahayn arrinkanaa ka mida inuu xifdigiisa un markaa wax ka keenaya ayay kaga timaadaa inuu dalabada un markaa u xil saaro markaa waxay u sheegaan inuu xadiidkiisii ka mid yahay uu sheegaa ka mid a kaasina waa mid xadiidu lmuqafalna waa marduud laa yuktabu can sheikh lmuqafal waxba lagama qoro ka shanaadna waa alfisqu waa fisqi fisqina waa daaca kabicid iyo jirhkii toosnaay oo laga baxo ayaa fisqi la yidhaahdaa fisqina waa almutalabbis waa kaa ku dheehan macsiyada hadday tahay ficil iyo hadday tahay mid lagu hadla iyo mid la sameeyaba laakiin aanay macsiyadiisu gaalnimo gaadhsiisnayn macsiyadiisu aanay gaalnimo gaadhsiisnayn ayaa la yidhaahdaa faasiqana labay u qaybiyaanoo faasiq mutaawilaho waa dawaa'ifu lmubtadica wayna iman doonaan iyo faasiq hayru mutaawil waa kaa axkaamta sharciga wax ka mida dhibaya ama waajib ku tegaya ama muxarab ku dhacaya riwaayadiisana inaan la aqbalaynin ayay culimmadu isku waafaqeenoo dee waa riwaayada nabiga laga wariy waa ammaaniya diin fisqiganaa burinayo inuu been sheego ninka markaa waxaa samaynaya ayaan laga aaminhayn ka markaa lixaadna waa wahmi wahmigu waa ismoodsiis ismoodsiis weeye iyo inuu darafkii markaa laga xooga badnaa uu wax ku dhiso ee danniga markaa ka soo horjeeday leanna waxaan maskaxda gala haddii ay siday ahayd ay u galaan oon taradud jirin cilmi baa la yidhahdaa hadduu raajix yahay ama marjuux yahay ama musaawi yahayna raajixa danni baa la yidhaha marjuuxana wahmi kan musaawigahayna waa shaki hore inuu soo marnay markaa wahmiguna waa ismoodsiiskii waa ninkaa markaa ismoodsiinaye sabiilu tawahum ismoodsiis markaa wax ku warinaya ka toddobaadna waa mukhaalafatu hiqaad hiqaadda inuu khilaafo hiqa waxaynu nidhi hadiyo golaalo shabaayilka oo kale aynu nidhaha raawigaasi waa hiqa waa cadaalad iyo dabdi marka uu kulansadaa hiqa la yidhaahdaa hadduu qofku dadkaa hiqaaddaa markaa khilaafo dee isagu hiqa markaa noqon maayo leanna muwaafaqatu hiqaat waa miqyaaska lagu garto raawiga dabdintiisa waa miqyaaska lagu garto hadduu daabit yahayna riwaayaadkiisu ee riwaayaadka hiqaad ayay waafaqaan haddii ay markaa waafaqi weydana inaanu daabit ahayn ayaa markaa tilmaamaysa mukhaalafadu hadday hiqa ka timaadana xadiidkiisu shaad buu noqonayay hadday daciif ka timaadana munkar buu noqonayay waataynu hore usoo marnay awju dacnika sideed waxa weeye aljahaala laga jaahil noqdo yacni raawigan xaaladiisa in laga jaahil yahay marka waxaan ay u qaybsamaan majaahiishu majhuulu daat magaciisii baan la haynin mubham baa la yidhaahdaa ama masalan dee nacuuddiisa ayaa badanoo waxa uu ku caan noqonayaa midoo midaan kii ahayn baa lagu sheegayaa majhuulu daatna riwaayaddiisa lama aqbalo midna majhuulul cayn baa la yidhaahdaa waa rigaaweyga magaciisa iyo daatadiisa la garanaya laakiin xadiidka ayuu yaraystayoo ka qaadashada ayaan markaa badnayn raawi qura ayuunbaa markaa wax ka wariya majhuulul cayn ayaa kaana la yidhaahdaa markaa mudlaqa lama aqbalaya iyo waa la kala saarayaa iyo ayay markaa yidhaahdeen mashhuulul xaal baa isaguna jiro waa kaa dee cadaaladiisii daahiran wa baatinan laga jaahilka yahay ama yacni cadaaladiisiia baatin ahaan laga jaahil yahay laakiin daahir ahaan loogama jaahil aho oo waa kaa masuurkaa masuurka markaa riwaayadsa in la aqbalaya inaan la aqbalayna culimmadu way isku khilaafeen wejga sagaalaadna sagaalaadna waa albidca waa iyadoo lagu duro bidco waa inuu ictiqaadiyo wax markaa wixii nebi maxamed ka sugnaaday ee la garanayay wax khilaafsan inuu ictiqaadiyo weeye isagoo nooc shubha ahi ay weliba la socoto markaa waana inoo iman doontaa insha allahu tacaala waxaa kaloo ka mida markaa waana qofkaa ictiqaadinaya un dee wax la soo derisiiyey diinta bacda nebiyo binowci shubha markaa isku moodsiinaya ee markaa sidaa ku ictiqaadiyey wejka tobnaadna waa suuulxifdi waa xifdigiisa iyo qabashadiisa oo xumaata ayaa la yidhahdaa xifdiguna dee waa ilaalinta taxafudkuna markaa waa qaflayalaan xagga hadalka iyo meerdhaco qofku iska ilaaliyo sayulxifdi marka la yidhahdo mid xifdigiisu xumaya waa kaa jaanibka isaabadiisu jaanibka khadaiisa aanay ka rajaxmin ee mid markaa mar iyo laba qaldamay maaha suulxifdina dee mid waa mid laazimahoo raawiga marnaba aan ka baxaynin midna waa mid daari ahoo masalan markuu gaboobay ama indhabeelay ama kutubtii ka gubatay buu kaga yimaadaa kaa isaga mukhtalid baa la yidhaahdaa ka laasimkaahina waa kaa dee sayulxifdiga la yidhaahdo oo isagana lama aqbalayo wuxuu markaa sheekhu yidhi uma dacnu ima an yakuuna inuu ahaado likadibi raawi raawiga beentiisa ow tuhmatii bidalika ama isagoo lagu tuhmayo been ow fuxshi kaladihi ama qaladkiisoo xun ow kaflatihi ama moogaantiisa ow fisqihi ama isagoo faasiq noqda ow wahmihi ama isagoo wahmi yani isboodsiis lagu duro ow mukhaalafatii ama isagoo siqaada khilaafo ow jahaalatii ama isagoo majhuuliyo midaan la garanay noqdo ow bidcatii ama isagoo bidcoola noqdo ow suu xifdihi ama xifdigiisa xumaantiisa ayaa loo duray likadibi raawi ow tuhmatii ow fuxshi kaladihi ow kaflatii ow fisqihi ow wahmihi ow mukhaalafatii ow jahalati ow bidcati ow suu xifdihi wallahu aclam kaynu ku joogo